saxaabada waxaa ka mid ahaa qaar waagii hore ay gaalad ahaayeen faalin jiray baa ka mid ahaa laakiin markii dambe ay islaameen faalkii way iska daayeen abu barzat alaslami baa ka mid aha oo ay ku soo degtay aayaddii alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wamaa unzila min qablika yuriiduuna an yataxaakamuu ila daaguut kaahin buu ahaan jiray isagaana la isula xukum tegi jiray sanad saxiixay ku soo aroortay sababnuzuulka aayaddaasi inuu abubarzat alaslami ahaa amaa sababta kale ee markaysa waxaa markaa la sheegaa yani iyadu waa daciif oo ma asixin ibnu kasiir iyo axmed maxamed shaakir iyo waxay sheegeen sanad saxiixa in sababtaasi ay ku timi marka waxa weeye waxaa ka mid ahaa sawaad ibnu qaarib saxaabiga la yidhaahdo waagii hore uu gaalka ahaa jinkaa u iman jiray warar ba inay u sheegi jireen oo waa u warrami jiray laakiin markii dambe uu islaamay jinki waa iskaga tegey oo shayaadiintii markaysa waxa markaa shurako iyo qaar markaa waxa xidhiidh ay leeyihiin oo wararkooda uu ka faa'idaysto dib umay noqon marka waxa weeye warka odhanaya faal hana rumaysan hana beensan waa kadib rasuulka sal allahu alayh wasalam lagu been abuurtay oo uu sameeyey ayaa laga yaabaa cid waxa weeye faashanaysa faalinaysa oo farsamadiisa doonaysa inay ku hirgeliso waana markaa diintii oo qofku uu ku baabi'inayo diintiisii oo baabi'inayo oo si adduunyo u helo u baabi'inayo nuraqicu dunyaana bitamdiiqi diinina falaa diinuna yabqa walama nuraqicu baa shaacirkiii diinteeda diinteenna waxaynu ku karkaraynaa adduunyadeenna waxa inaga jeexjeexma ama inaga dhantaalma diinteenna aynu ku kabanayno oo marba wasladda markaysagaa yacni adduunyada ka dalooshanta iyo fakadda ka bannaanaata in diinta ka mid ah inta lasoo jaro lagu kabaya nuraqicu dunyaana bitamdiiqi diinina diinteenna waxaynu ku jarjaraynaa aynu ku kabkabaynaa oo ku toltolaynaa bitamdiiqi diinina adduunyadeennan adduunyadeenna waxaynu ku karkaraynaa adduunyadeenna waxaynu ku karkaraynaa diinteenna jeex jeexaynu jeexjeexayna saasaan ujeeda adduunyadeenna waxaynu ku karkaraynaa diinteenna jeex jeexaynu jeexjeexayna falaa diinunaa yabqa walamaa nuraqicu diinteennina baaqi noqon mayso falaa yani markaa diinunaa yabqa walamaa nuraqicu waxaynu karkarayno adduunyadii ahayna baaqi noqon mayso way tegaysa waa baaba'is adduunyadu baaqi noqon mayso maa cindakum yanfad wamaa cinda allahi baaqa marka kahaanada xeelado badan oo kala duwan baa lagu sameeya waxaa ka mid a xidigis in xidigaha laga faaliyo xidigaha in laga faaliyo ayaa ka mid a oo tanjiimka ama xidigaha faalinta laga faalinayaa waxa ay tahay waa nooc markaa kahaanada ka mid a calaamaadka lagu garto dadka waxa weeye faaliyayaashaana waxaa ka mid ah in qofka magaciisa iyo magaca hooyadii oo kale ay weydiiyaan ku kasta oo aad markaa cilaaj ugu tagto oo ku yidhaahdo magaca hooyadana magaceeda maxaa la yidhaahdaa waxaad ogaataa inuu yahay kaahinun min alkuhaan inuu kuhaanta markaysaga uu ka mid yahay kasabka uu ka shaqaysanayaana xaaraan weeye oo ma bannaan yani mid aan bannaanayn oo xaaraana waxaa suurowda yani kahanada qaarkood ama kuhaanta qaarkood inay dadka ugu sawiraan inayna kuhaan ahayn oo ay marka waxa weeye xoogaa qur'aan ay ku akriyaan inay ku qaldaan kahaanadii iyo waxyaalihii kale iyo shaqadii khuraafaadka ahayd hoosta ay ka wadaan cilaaj maxdiyo oo qur'aan qofka lagu akrinayo oo ruqyo ah oo ujuuro lagu qaadanayo waa mashruuc oo wax dhibaatay kuma sugna adila inay leedahay hadduu cilmul axshaab qofku yaqaano oo waxa weeye dhiraha markaa uu dawadooda yaqaano isagoo aqoon u leh aan dadka ku baranaynin dadka inuu iskaga tijaabiyo waxaanu aqoon u lahayn yani marka isagaa ma bannaan oo uu khatar dadki dadkii geliyo wixii markaa waxa weeye uu dhibaateeyo waxaa dhici karta marka isagaa dad inay ku xanuuno ka qaadaan dhiraha uu siinaya haddaanu aqoon u lahayn waxaa dhici karta waxa weeye inay qaarkood geeri u sababto waxaa dhici karta qaarkood in yani markaa dumarka qaarkood ubadku inuu kasoo duulo inay u sababto markaa dherihii waa isku jirtaa qaar baa abraar leh qaar baa sun ah qaar baa dadka qaar dhibaya qaar baa xanuunada qaar khatar u ah marka sidaas aawadeed qofku hadduu macrifo u leeyahay aqoon u leeyahay wax waa ku dawayn karaa dhira ujrana waa ku qadan karaa laakiin hadday tahay waxa weeye dadka inuu ku baranayo aqoon aan u lahayn mutatabib uu yahay xaalka noocaasa waa muxaram wuxuu ku qaadanaya uma banaan wixii markaa darar ay gaadhsiiyaan dhirtaasina waxa weeye damaankiisa iyo qaandiisa waa lagu leeyahy nabiguna waxau ihi sal allahu alay wasalam xadiiska sunanka qaarkiis soo wariyeen man tatababa walam yuclam minhu ibu qabla dalika fahuwa daaminu ka markaa ib isku kelifa dhakhtarnimo waxaa la mid a dhakhtarnimada caadigaa qudheeda haddaanu qofku aqoon u lahayn aanu buxuur ahayn oo uu markaa yani yidhahdo dawooyinkii baan iska qoraya oo dadkaan iska dawaynaya yani iyada qudheedu waa la uma banaano waxaanu aqoon u lahayn dadkii markaysagaa inuu ku daweeyo ama dhiraha kimikada yani dhiraha marka caadiga ha ahaato dawada ah yarxamuka allah ama ha ahaato markaysaa markaa dawooyinka kimikada ah kay doontaba ha noqotay qof buxuur ku ah oo aqoon u leh ayaa dadka ku dawayn kara ujrana ka qaadan kara haddii kale kasabka uu ka qaadanayaana ma banaana yani dadkii iyo naftiisana waa dhibatay dadkiina waa dhibay naftiisana waa dhibay marka waxa weeye calaa kulli xaal waxaa suurowda qaarkood yani kuhaanta ka mid ah oo shayaaiinta la shaqaysta oo awliyaa shayaaiin ah oo ay shaydaanka isku qaraabtaan inuu markaa yidhahdo dadka qur-aan baan ku akrinay oo dabeedna markaysaa markaa shaqadiisii shayaaiinta uu la shaqaysanayo markaa u wada isuru marka sidaas aawadeed talbiisku waa badan yahay waa in laga taxadiraa waa in laga taxadira oo la iska ilaaliya dad fara badan oo saxaro ah oo falalowyo ahina waa jira sixirkuna waa min kabaa'ir dunuub bale markaysaa markaa waa kufriba ahlucilmiga qaarkood yidhahdeen waana dembiyada waaweyn buu ka mid yahay sixirka iyo faalkuna dadka qaarkood oo aqoon u leh waxay sheegeen inay calaaqo leeyihiin nin odaya ayaa wuxuu igu yidhi nin kasta oo faal yaqaanaa falna waa yaqaanaa nin kasta oo faal yaqaanaa oo buxuur ku ahi falna waa yaqaanaa markaasaan waxaan ku idhi oo say suuragal u tahay nin kastaoo faal yaqaanaa fal waa yaqaanaa dabeed wuxuu igu yidhi waa nin marka waxa weeye in badan dee la kolley la dhaqmayay oo dadkaa yaqaana faaliyayaashiiy waxyaalaha noocaas ah dabeedna wuxuu ihi waktiyada qaarkood markay faaliyaan waxaa usoo baxaysa waxyaalo cunsur madow oo kalea usoo baxaysa musiibo iyo balaayo soo socota cunsurtii u dabeed wuxuu samaynayaa wax la yidhahdo cunsur guurin mooro mooroynta la sheega ma wax kala cunsurtii baa la doonayaa qofkan in laga baajiyo qof kale loo raro waa cunsur guurin fal buu markaa samaynaya moorada lagu sheegayo laleeyahay waxbaa la mooraynayaa waa fal weeye oo waa sixir waxaana la doonayaa beladaa qofka kusoo beegan in qof kale loo raro ayaa la doonayaa sida farsamada caynkaa lagu samaynayaana waa sixir marka labada baab oo faalka iyo sixirku sidaasay isugu xidhan yihiin oo ayba calaaqa u leeyihin oo laga yaabaa ka buxuurka ku ah waa suurowdaa ka dee aan sii fogayn aan faalka buxuurka ku ahayn inaanu sixirkii aqoonin iyo sida loo mooreeyo cusurka laakiin ka buxuurka ku ah ee aqoonta ulihi ee aada markaa aqoonta ugu lihi isagu waa garanayaa habkii markaa waxa weeye cunsurtan uu u dooni lahaa inuu raro oo cunsur guurin uu u sameeyo marka waa sixir iyo fal wuxuu isticmaalaya sixirkaana waxaa ka adeegaya waa shayaaiin shayaaiin baa ka adeegaysa shayaaiintaa ka adeegaysaa mushqaayadoodu waxa weeye inay shuruudaha ay doonayaan aada u oofiso shuruudahooda waxaa ka mid noqon karta markaa inaad gaalowdo oo aad u sujuuddo markaad wax u samayso oo shuruudahooda qaar u oofiso ayay iyaguna qaar ku oofinaya aakhiray maxay yidhahdaan rabbana istamtaca bacduna bibacdin wabalagna ajalana aladii ajalta lana qaala annaaru maswaakum khaalidiina fiiha ila ma shaaa allah marka sidaas aawadeed dadka markaa kuhaanta iyo kuwa yani araa curaafaynaya in loo tago iyo in wax la weydiiyo midnaba maaha yani loo weydiiyo wax si looga faa'iidaysto walow qofku yaanu rumaysanba laakiin mid waa loo weydiin karaa bay culammadu yidhaahdeen jarribaad qofka la jarrabayo oo la doonayo in la hubsado qofkani makaahin baa mise ma aha taa waa loo weydiin karaa waxaana laga daliishadaa qisadii nabigu sala allahu alayh wasalam ibnu sayaad ninka la yidhaahdo uu weydiinayay oo uu yidhi gacantaa maxaa ku jira jarribaad bay ahay marka cumuumka xadiidka man ataa caraafan fasa'alahu can shay takhsiis baa galay waxaa laga reebayaa qofkii marka waxa weeye inuu jarribo u weydiinaya ama inuu cajsi geliyo u weydiinayo labadaa suuro ibnu cusaymiin waxa uu yidhi yani marka iyadu waa mubaax oo waa bannaan si dadka loogu caddeeyo inuu qofkani caajiz yahay oo aanu qeybka ogeyn waa loo weydiin karaa oo waa loo su'aali karaa kuhaantii wax waa loo su'aali karaa in la caddayso oo la hubsado makaahin baa mise ma ahana wax waa loo su'aali karaa laakiin tacdiim la weynaynayo ama istifaade laga faa'iidaysanayo yani markaa looma waraysan karo wax looma weydiin karo haddii aanu rumaysanin oo iska weydiiyo isagoo istifaado iyo tacdiim wax u weynaynaya u weydiinayaan ujeedaa waxay noqonaysaa waxa weeye dembi kabiiro ah lagamana aqbalayo salaad baa la yidhi afartan habeen haddii laakiin uu sii rumaysto waaba ka weynta oo waxay noqonaysaa man ataa kaahinan fasadaqahu bima yaquul faqad kafara bima unzila calaa muxamadin sala allahu alayh wasalam noocaasay noqonaysaa marka sidaas iyadii waxay noqonaysaa kufri waayo cid hayb sheeganaysa ayaa loo sadiqay haybka sheegashada la sheeganaya waxa qarsoon sheegashada la sheeganayaana waa kufri oo waayo ilaahay khasaaistii uu la gaarka ahaa oo haybka ah ayaa lala sheeganaya marka waa takdiib la beeninayo aayaadkii qur'aanka iyo axaadiista nebiga ee tilmaamayay inuu haybka ilaahay la gaar yahay oo waxa qarsoon ilaahay oo keliya og yahay beenin la beeninayo ayay koobsanaysa takdiibka aayaadka qur-aanka iyo axaadiista nebiga la beeniyana waa gaalnimo rumaynta loo rumeeyaa waxaa kufrigaana waxay ka dhigan tahay waxay la xukum tahay markaa iyada lafteeda oo kufri in la yidhaahdo iyo kufri in la sadiqo oo cid kale oo ku hadashay markaysagaa loo sadiqo oo loo rumeeyaa laa farqa wax farqi uma dhexeeya ee waa isku xukum marka sidaas aawadeed yani iyadana xukumkeedu waa saas waxaa jira xadiis nebiga laga soo wariyo xadiisulkhad la yidhaahdo oo tilmaamaya in nebiga sala allahu alayh wasalam la su'aalay oo la yidhi khadka ka warran khadka wax la jeexo oo bimacnaa wax lagu aqoonsanayo khadkaas markaasaa nebigu waxau yihi sala allahu alayh wasalam kana nabiyu min alambiyaai yakudu faman waafaqa khadhu fada nebi ambiyada ilaahay ka mida ayaa khad jeexi jiray markaa khadkiisu ku waafaqo khadkii nebigaas isagu waxa weeye ay fadaaka mubaaxun baa laga tilmaamay laakiin culammadu waxay yidhaahdeen dariiq yaqiin ah oo hubaal ah oo aynu ku garan karno khadkii nebigaasi jeexi jiray ma jiro sidaas aawadeed marnaba inooma bannaana inaynu markaa khad yani ka faalino layman iyo khadad aynu jeexayno inaynu ka faalinaa mid inoo bannaan maaha tii nebigaana garan mayno mar haddii markaa uu faalkana xaaraan yahay khadka nebiga haddii laga soo reebi lahaana khadkii nebigu siduu ahaa aan la garanaynin nebi ambiyada ilaahay ka mida khadku jeexi jiray ee waxyaalaha qaar ku aqoonsan jiray tiina aan la garanaynin in iska mala awaal shay xaaraana lagu bannaystaa mid bannaan ma aha bay yidhahdeen waana sida markaa qaadiciyaad iyo ibnu rushdi iyo imaamu nawowi iyo markaysaga ay mare sharaxa markaysagaa saxiixu muslimkana ku taalla marka wuxuu odhanayaa marka imaamu nawowi qaadiciyaadna ka soo raraya waddo yaqiiniya oo yaqiin ahoo hubaal ah oo aynu ku garan karno khadkii nebigaasi ma jiro sidaas aawadeed yani markaa waxay ku baaqi tahay xaaraannimadii oo waa xaaraan khadkaa in la jeexaan waa midaan inoo bannaanayn waayo mala awaal inaynu ku samayno iyo danni markaysaga ma aha oo idhaahno inaynu waafaqnaa laga yaabaa khadkii nebiga haddaan iska jeexno mid inoo bannaan ibnu rushdina mas'alada risaal uu ka qoray uu kaga warramayo yani khadkaas inaanu bannaanay xadiidkaasna jawaaz iyo bannaanaansho khadku bannaan yahay aan laga daliishanay sidaas iyadaa abu risaale ku caddeeyey ha yeeshee wuxuu ku tegay xadiisku inuu daciif yahay laakiin mas'aladaasi waa kalad ee sida raajixa xadiisku waa saxiix muslim baana saxiixa kusoo wariyey culamo badan baana saxiixiyey oo a'immada xadiiska ka mid oo imaam muslim ka mid yahay oo ugu horreeyay qabuul baana lagula kulmay kitaabkiisa axaadiistii laga caalaqay muslimna kama mid ah axaadiis culamada qaarkood ay caalaqeen baa jira axaadiistiina kama tirsana sidaas aawadeed inuu xadiisku saxiix yahay oo uu yahay mid qabuul lagula kulmo laysku waafaqsan yahay baa marka macnuhu ka dhaalay laakiin lama daliishanayo xujo jawaas uma ah ee waxay ka dhigan tahay cabdullahi bnu cabbaas ayaa waxa la weydiiyey oo nin najdat alxaruuri la yidhahdaa wuxuu su-aalo khaariji ahaa ayaa wuxuu yidhi carruurta ma la layn karaa carruurta bimacnaa dadka dhiiggooda la bannaysanayo carruurtooda ma la layn karaa gaaladoo kale carruurtooda ma la layn karaa markaasaa waxa weeye cabdullahi bnu cabbaas wuxuu ugu jawaabay hadduu wuxuu khadir ka ogaayoo kale aad ka og tahay dil dee khadir waa loo waxyoodo wuxuu ogaa inuu gaaloobayo inankani hadduu weynaado low caasha la arhaqa abawayhi cala alkufr hadduu noolaado wuxuu ku dirqiyayaa oo ku khasbi lahaa aabbihii iyo hooyadii gaalnimo oo ku khasbi lahaa aad bay u jeclaayeen isaguna waa gaaloobi lahaa oo wuxuu ahaa markaysaga walad shariir oo shar badan marka maadaama uu dadkan diintoodii inuu ka fasahaadiyo uu u sababayo oo uu ahaa markaa waxa weeye mid hadduu weynaado gaaloobaya arrinkaana uu waxyigu ku ogaaday khadir aybkaa wuxuu ku ogaaday waxyi marka sidaasoo kale haddaad u og tahay inuu gaaloobi doono yacni dil buuli macnuhu waxa weeye ma ogaan karti laakiin hadday fardan wa taqdiiran kuu bannaanaan lahayd inaad ogaato wuxuu khadir ka ogaayoo kale aad ka ogaato dilkiisu waa ku bannaanaan lahaa inaad siiba dishaa mana aha markaysagaa inuu qof ogaan karo yani weladkan inuu gaaloobayo waayo waxyi un baa lagu ogaan lahaa waxyigana waa go-ay sidaas aawadeed wuxuu u jeedaa mar haddaanad qayb ahaan u ogeyn oo waxa uu noqon doono aanad ka warhaynin inaad dishaana kuma banaana laakiin qisada khadir ma daliishan kartid oo isagu qaybku ogaa yani suuraddaa qaybkeeda ayuu ogaa oo waa loo waxyooday caalimu lgaybi falaa yudhiru calaa qaybi axada ilaa man irtada min rasuul si caama qaybka uma ogeyn waayo rususha qadarkii laga ogeysiiyey iyo ambiyada qadarkii qaybka laga ogeysiiyey ka og iyo wixii kale waa ka daahan yahay waa ka daahan yihiin oo ma oga sidaas aawadeed baa nebigu sala allahu alayh wasalam markay gabadhii tihi wa fiina nabiyun yaclamu maa fii kadin waxa uu yihi laa yaclamu maa fii kadin ila allah waxaa dhici doona berri allah oo keliya oga cid kale ma oga markaa sidaas yada ah ayay markaas marka ilmaha dilkiisu gaalku uu dhalay sidaan dilkiisu u bannaanayn mar haddaanad ogeyn inuu gaalnimo ku dhiman doono oo uu gaaloobi doono hadduu weynaado sidaas si la-eg ayaa waxa weeye tanna marka aynay kugu bannaaneen khad inaad ka samayso mala'awaal yani markaa ugu samayso khad sida mala'awaal inaad markaa ugu disho aynay ku bannaanayn inankaa yar marka waxay ka dhigan tahay khadkaa nebigaa ciddii garanaysaa markaa waa u bannaantay inay samayso laakiin mar haddaan la garanayn khadkii nebigii dariiq yaqiiniyo lagu ogaan karana jirin mala'awaal in lagu sameeyaa mid bannaan ma aha waana sida imaamu nawowi iyo qaadiciyaad iyo ibnu rushdi iyo ahlu cilmi badan marka ay ku tageen sharaxa saxiixu muslimna sidaa ka ah wax khilaafana mas'alada noocaasa lama soo noqon marka waa saas dadka waxa weeye haddaba fuhaanta ayaan loo tegin iyaan waxba la weydiin iyaan markaa lacag la siin lacagta la siinayo xaaraan weeye ma banaana dadka marka waxa weeye qaarkood markay dadka qaar ku bukoodaan waxay yidhahdaan nin nin bukaa boqol u tali bay yidhahdaan marba meel bay iska geeyaan war haddaad caafimaad weyday war haddiin waaye oo diintaadu siday ku fasahaadayso ha samayn war adduunyadana ku waari maysid inkastaad noolaato waad dhimanaysa god baa kaa dambeeya xisaab baa kaa dambaysa war diintaada iyo godkaaga hagaajiso waa ruuxii diintaada kaa fasahaadinaya waar iska ilaali hadday noqoto adduunyadaan ku kabkabaya yani markaa diintayda oo marba diintaan in markaa jeex duminaya si ay adduunyadu igu hagaagto waar adduunyadanna waad ka tegaysaa waxaad u tabcaysaana waa dad kale waa dad kale wey xoolahan aad tabcayso ma wada calfanaysa intaad ka cunto iyo intaad ka sadaqadaysato iyo intaad ka xidhataa kaaga sugnaatay wax kale kuma lihin waa xoolo dad kale dad kale hadhow dhexlanayo dhexalka taagan markaa naftu kaa baxdo waxaad ku leedahay waxa weeye in markaa aaskaaga laga diyaariyo wixii dayn lagugu lahaana lagaa bixiyo sulus haddii aad dardaaranto xoolaha ka midana in waxa weeye taasina waa ziyaado markaysaa sharcigu uu inoo siyaadiyo ixsaan iyo tafadul buu ilaahay inoogu sharciyey laakiin wax kale shaqo kagama lihi dad kalea markaysagaa laho haddii ay gartaan inay sadaqo kaaga soo bixiyaanna way kaaga soo bixin hadday kaaga dhabcaalaanna dee iyaguba iskaga tasarruf marka waxa weeye
diin ha ku diin seegin oo diintaada yacni markaa ha lumin oo ha u baabi'in markaa adduunya si aad u hesho xoolaha laga shaqaystay fooxisadu ay ku shaqaysatay fooxa iyo faaliyaha iyo xidigiyaha xoolahay ku shaqaysteen xaaraan weeyo ma banaana waxaana waajib ah inayna markaysaga xoolaha noocaasa markaysa waxaana aynay qaadan xoolaha noocaasa markaysaga inayna qaadan yani markaa wey marka calaa kulli xaal halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruk
alxamdu lilaah rabb اlcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wcalaa ali muxamed waxaynu inagu dambeeyey kuhaanta iyo kuwa qeybka wax ka sheegaya iyo warkoodu in markaa uu baatil yahay in loo tago oo wax la weydiiyo oo lais yidhahdo wax ka soo faa'iidaystana aynay bannaanayn warkooda haddii la rumaystana inay kufri tahay ayaynu soo tilmaanay axaadiista sidaa ku soo aroortayna waa sheegnay waxa uu yidhi abu jacfar aلطaxaawi wanara ljamaacata xaqa wasawaaban waxaanu markaa u ictiqaadsanahay jamaacadu inay xaq tahay wasawaaban iyo markaa sax inay tahay oo sawaab tahay waalfurqata tafaruquna waxaanu u ictiqaadsanahay zaygan ilasho xaqa laga iisho inuu yahay wacadaaban iyo cadaab inuu yahay adilada inoo sheegaysaa yacni ijtimaaca xaqa lagu kulmaa oo markaa xaqa la wada qabsadaa inay ma'muur tahay oo waajib tahay waa badan tahay ijtimaaca waa layna amray laakiin ijtimaaca layna amray ma aha muطlaqu lijtimaac kulan kasta ma aha iyo midnimo kasta laynama amrin ee mid xaqa lagu kulmayo oo xaqa la wada qabsanaya ayaa layna amray ilaahayna wuxuu ihi wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu waxaa la horraysiye xadhigga ilahay in la qabsado markaasaa la yidhi idinkoo dhammaystiran wada qabsada idinkoo dhan wada qabsada walaa tafaraquu ha kala tegin marka waxa weeye xaqa in lagu kulmo oo lagu ijtimaaco ayaa markaa waajib ku yahay laakiin waxaa la doonayaa un markaa midnimo un ma aha sidaas aawadeed shicaarada yacni dadka qaarkood ay qaadaan oo ku ah markaa ku saabsan midnimo iyo sinaan baanu rabnaa shicaarada noocaasi waa shicaaro qalad ah midnimo kasta mid la rabo ma aha oo midnimadii baatil lagu midoobo iyo xaq waxaan ahayn mid la rabo ma aha mid bannaanna ma aha ee midnimada markaa la rabaa ama ijtimaaca iyo kulanka la rabaa waa mid xaq lagu kulmo weeyaan sinaan kastana markaa lama rabo oo sinaanta markaa sharcigu wuxuu simay in la simo ayaa la rabaa wixii sharcigu kala geeyey ee kala fadilay ee aanu siminna in la simaa ma bannaana haddii la yidhahdo wax kasta waa la simaya waxay noqonaysaa shay baatil oo aan shareecada ku sunnay sugnayn bay noqonaysaa waxaa ka dhalanaysa labka iyo dhadiga in la simo ka cilmigale iyo ka jaahilkaa in la simo ka gaalka iyo muslimka in la simo ka fadliga le iyo kaan fadliga lahayn in la simo faasiqa iyo saalixa in la simo markaa sinaan kasta mid la raba maaha ilaahayna waxa uu sheegay dad fara badan aan sinay laa yastawi asxaabu nnaari waasxaabu ljanna asxaabu ljannati hum lfaa'izuun قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال الله تعالى وليس الذكر كالأنثى يعني waxa weeye waxyaalo badan oo laynoo sheegay inaynay sinayn baa jira afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun xukm jaa'ira inuu yahay gaalka iyo muslimka in la simaa ayay markaa inoo tilmaamaysa aayaddu marka xuquuqda kama sina gaalka iyo muslimku faasiqa iyo saalixu ma sinna caalimka iyo jaahilku ma sinna labka iyo dhadigu ma sinna in la yidhaahdo wax kastaba waa la simaya waxaan sinayn iyo wax simanba waa sidii gaaladu ku baaqaysay oo shuuuciyada ayaa markaa waxa weeye gaalada shuuciyadda ah ayaa waxay ku baaqaan in wax kastaba la simo markaasay waxay yidhahdaan sinaan baanu doonayna marka sinaanta uu sharcigu iyo cadaaladda uu sharcigu markaa rabaa waxa weeye waa markaa ataswiyatu bayna almutamailayn waxa siman ee sharcigu simay in la simo wixii sharcigu aanu simine kala geeyey ee kala fadilayna waa in la kala fadilo oo aan la simin cadaaladda macnaheeduna marka waxa weeye waa ataswiya bayna almutamailayn iyo shay walba in mawdiciisi iyo maxalkiisi in la dhigo sidaas weeyaan aakhire waxay ka calaacali doonaan gaaladu markay khaaliqa iyo makhluuqa simeen oo sinaantii siday ugu tawasucayeen oo ugu ballaarhsanayeen bay waxay gaadhsiiyeen markii dambe khaaliqa iyo makhluuqa inay simeen tallaahi in kunaa lafii dalaalin mubiin id nusawiikum birabbi alcaalamiin markaanu ilaahay idinla simaynay waanu markaa lunsanayn bay yidhaahdaan aakhiro ay ku calaacalaan marka xarigga ilaahay waa in la qabsadaa xadhigga ilaahayna waa kitaabka waa kitaabka ilaahay sunnada rasuulkuna sala allahu alayh wasalam kitaabka ilahay bay taabic u tahay oo isaga ay caddaynaysa oo fasiraysa litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim baa ilaahay marka alkitaab wasunna nebiguna waxa uhi sala allahu alayh wasalam taraktu fiikum amrayni maa in tamasabtum bihima lan tadiluu bacdi abada kitaab allahi wa sunnati laba shay baan idinka tegey oo intaa qabsataan aydaan lumi doonin labadaa shay waa kitaabka ilaah iyo sunnaha rasuulka sala allahu alayh wasalam axaadiista rasuulka labadaa weeye yacni muwaطa'a soo wariyey sanad dacfi ku sugan yuu ku soo wariyey xaakimna waa soo wariyey ahlucilmiga qaarkoodna waa taxsiinayeen duruqdiisa darteed sida sheekhu lalbani raxmat ullahi calayh kitaabka iyo sunnadana shay kastaoo laysku khilaafo in loo celiyaa waajibku yahay ilahay waxau uhi fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir dalika khayrun wa axsanu ta'wiila khilaaf kastoo kitaabka iyo sunnada la khilaafaana waa markaysaga waa qalad wixii khilaafsanna waa la radinaya sida loo fahmayo kitaabka iyo sunnadana waa siday markaa saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo salafkii markaa raacay ay u fahmeen nabiguna sal allahu alayh wasalam waxa uu yidhi wasataftariqu ummatii cala alaain wasabciina firqa kulluha fi nnaari ila waaxida wa hiya aljamaaca ummaddaydu waxay u kala bixi doontaa saddex iyo toddobaatan markaa kooxood ama firqo dhammaantoodna naartay gelaysaa hal koox mooyaane kooxda badbaadaysaa naarta gelayni waxa weeye waa jamaacada weeyaan buu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam jamaacadu waxa weeye waa ariiqii saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam ciddii qaaday sida riwaayada kale ee tirmidi iyo keyrkii soo wariyeen ay tilmaamayso man kana calaa mili ma ana calayhi alyawma wa asxaabi qaluu man hiya ya rasuula allah qaala man kana calaa mili ma ana calayhi alyawma wa asxaabi sanadkeeda dacfi baa ku sugan ha yeeshee waxay la micno tahay wahiya aljamaaca waayo jamaacadii jirtay markii nebigu sala allahu alayh wasalam xadiidka sheegaya waxay ahayd waa rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa marka ciddii ariiqooda raacdaa sabiilulmu'miniinkii bay haysaa ciddii ariiqooda ka weecataana jamaacadii waa ka baxday sabiilulmu'miniinkiina waa khilaaf ilahayna wuxu uhi waman yushaqaqa arasuula min bacdi ma tabayana lahu alhuda wayattabic hayra sabiili lmu'miniina nuwallihi ma tawalla wanuslihi jahannama wasaa'at masiira marka sidaas aawadeed ayaa ahlucilmiga qaarkood ay taxsiiniyeen sida tirmidi oo kale waa taxsiiniyey riwaayada sheegaysa man kana calaa mili ma ana calayhi alyawma waasxaab sheekhu lalbani waxa uu odhanayaa falacalahu likasrati turuqih wuxuu u taxsiiniyey waxaa laga yaabaa ariiqyadeeda badnaanteeda inay markaa tahay bimacnaa waxa weeye jamaacana marka lagu daro waayo waa la micno yani waxa weeye waa isku weynaya saas ilaeg sheekhu lalbanina waa taxsiiniyey riwaayadaas marka jamaaca ereyga la yidhaahdaa nusuusta sharciga wuxuu ugu soo arooraa laba macno marka laysku soo ururiyo ama laysku soo xooriyo macna waxa weeye waa in looga jeedo jamaacada oo laga tilmaamayo macnaheeda suldaaniga ah oo bimacnaa imaamka muslimiinta ama khaliifada iyo qowmkii ku ijtimaacay ee ku kulmay yacni daacadiisa iyo imaamadiisa taa jamaaca waa la yidhaahdaa mid labaadna jamaaco waa la yidhaahdaa oo waxaa la yidhahda ariiqa xaqa ah walow cidda haysataa haba yaraato iyagana iyadana jamaaco waa la yidhahdaa waana ta cabdillahi ibn mascuud ka asaxday inuu yidhi الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك جماعة وحا لا يراد وحي حق وافقه ولو كلغا بعد هاتي تاسا جماعة لا يراد نبينا صلى الله عليه وسلم جماعة وامر عليكم بالجماعة شاطبي اعتصامك وحا وكينيا شن معنى ايو معناها اريغا جماعة وكينيا إن سواد الأعظم كلو جيدو إن أهل العلم قالو جيدو إن لو جيدو علماء المجتهدين أهل العلم ومعناها اللبات إن صحابة رسول كلو جيدو in looga jeedo qowmkii markaa ku ijtimaacay imaam markaa waxa weeye amiirnimadiisa in amiir laga yeelo imaarada iyo ta'miirka imaam laga imaam yeelayo ciddii markaa ku ijtimaacday ku kulantay in looga jeedo aduu afar shan macnoo sidaas ayuu sheegaya mala afar baan tilmaamaan filay marka dambena waxa uu tilmaamayaa laba macno inay isugu ururayso macnaha markaa looga jeedo dariiqa xaqa ah iyo macnaha looga jeedo qowmkii ku ijtimaacay yani waxa weeye amiir ama imaam in imaam laga yeelo daacadiisa ku ijtimaacay labadaas ayaa loo isticmaala labadabana axaadiista waa kusoo arortay xadiisu xudayfa oo kale waxa ugu soo aroray fain lam yakun imaama walaa jamaaca haddaynay imaam iyo jamaaco midnaba lahayn imaam aynay lahayn jamaacana aynay lahayn jamaaco aynay lahayn waxaa looga jeedaa waxa weeye waa markaa jamaacadii macnihii sulطaaniga ahaa baa laga tilmaamaya waxaa laga tilmaamaya waxa weeye amiir ama imaam yani markaa daacadiisa in lagu kulmo haddaynay jirin baa looga jeeda ee ariiqada xaqaa cid ku sugan lagama tilmaamayo in la nafyinayo wailaa ariiqada xaqaa cid ku sugan marnaba la waayi maayo ilaa waxa weeye dabayshii loo soo dirayey ee muuminiinta nafta ka qabanaysay ilaa ay markaa yimaadaan qiyaamada ka hor ee qof kastoo muumina nafta ka qabanaysa nebiguna waxau uhi sal allahu alayh wasalam laa tazaalu aa'ifatu min ummatii aahiriina cala alxaq laa yadurhum man khadalahum walaa man khaalafahum xataa yaatiya amru llahi wahum calaa dalik marka xadiiskaasi waxa uu inoo tilmaamayaa daa'ifo xaqa ku sugan marnaba inaan la waayeyn ilaa qiyaamadu ay soo dhowaanayso oo dabaysha dabayshaa la soo diray xadiiska kale dabaysha markaa tilmaamayana waa lagu fasiray marka macnaha marka la isu geeyo saas iyadaaba isku noqonaysa inta ka horaysa cid xaqa ku sugan waa la helayaa ha yaraadaan ama ha bataan ee marnaba la waayi maayo sidaas aawoodee axaadiista soo aroortay tilmaamaysa latatabicuuna sanana man kaana qablakum iyo axaadiista la midka ah waxaa looga jeedaa bimacnaa majmuuciinna ayaan laga waayaynin cid ariiqadii ummadihii hore raacda oo lunta ayaan laga waayayn baa looga jeeda waa lilmajmuuc laa liljamiic oo loogama jeedo dhammaantiin waa raacaysaane waxaa laga tilmaamayaa bimacnaa cid idinka raacda la waayi maayo yuhuud iyo nasaare iyo ummadihii kale waddadoodii ay ku habaabeeno ku lumeen cid marta oo raacda laydinka waayi maayaa loo jeeda laakiin waa wada raacaysaan laga tilmaami maayo arrinkaas wuxuu u saabsan yahay waa lilmajmuuc laa liljamiic oo ilaa daaifa xaqa ku sugan marka la waayo sidaas aawadee in la yidhaahdo xadiiska xudayfe waxaa lagu xambaarayaa jamaacada in looga jeedo yani ariiqada xaqaa cid ku sugan sida markaa mucaasiriinta qaarkood ay yidhaahdeen waa markaysaga waa qalad wey oo ka hor imanaysa axaadiistii markaysaga kale ka hor imanaysa xadiidkaasina waxa uu tilmaamayaa xaaladda dadku aanay markaa wax imaama ama khaliifo aanu haysanin aynay kala tafaraaruqaan shadara madar oo firaq iyo axzaab ay noqdaan inaan waxa weeye firqa iyo kooxna inaan lagu inkhiraadaynin oo aan daacadooda iyo imaaradooda la gelaynin xadiisku wuxuu u daliil yahay laba shay waa mida wuxuu markaa u daliil yahay alfiraqu daalla ee zaa'iqa ah ee lumay inaan markaa la raacaynin xadiisku daliil buu u yahay oo nebigu sala allahu alayh wasalam marka uu weydiiyey xudayfa uu yidhi fain lam yakun lahum imaamu walaa jamaaca muxuu ku yidhi waxa uu ku yidhi marka waxa weeye factazil tilka alfiraqa kullaha walow an tacadda biasli shajara marka waxa weeye firaqa dhammaantood iyo kooxaha dhammaantood ka dheerow ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam ku yidhi marka waxaa soo gelaya firaqu baalla oo ictiqaadkoodu lunsan yahay hadday mushabbiha tahay hadday khawaarij tahay hadday muctasilo tahay hadday murjico tahay hadday jabariyo tahay hadday qadariyo tahay hadday mutasawifo tahay hadday muqallidatu lmadaahib tahay oo u tacasubaya oo ka hor ka hormarinaya aqwaasha mashaayikhda يعني كهر مرين أي آيات القرآن كي أحاديث النبوية إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي كل ذلك وحاي مركايهين ماذا مركا طريق وذا الرعي ورأي مصر شاقنا التقليد كإنه تشره نوع مشروعة لكن تقليدك الذي يا إنه يعي تقليدك يعني إن دهر إلا تعصب أيه أن وحد دليل الله أقبل إن إلا ورمي يهب البهد ويري وحد لا يمر مايان كالنوع سوى متباطلة أهل العلم يقول أيكو إجماع سينين أنه بناني بل إمام الشافعي إجماع كثوري أجمع المسلمون على أن من استمنت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد وهذا المتين أه وأنا إجماع مسلمين ترى أيكو إجماعين وإمام الشافعي صوري سيداسيدا ويا marka hadalka ilaahay hadalka rasuulka hadii la yiraahdo hadalka laga hormarinayaa oo hadalkala la qaadanaya hadalkii ilaahay hadalka rasuulkana waa laga tagaya waa dalaal iyo zayq weeye inxiraaf falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim sidaas aawadeed ayaa markaa saxaabaduna ay sidaa aada u inkireen afarkii ibnu cabbaas oo innaga marar hore tilmaanay yuushiku an tunzala calaykum xijaaratu min asamaa aqulu qaala rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam wataquuluuna qaala abu bakrin wacumar lafdi kale waa loo soo naqliyey urahum sayahlikuun أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون نهى أبو بكر وعمر سنة صحيحة أي قصار رئيس أحمد محمد شاكر يعني مركا يشعب أرناؤوط وإشياغين يعني اللفظ قدام به مركا على كل حال waxay tilmaamaysaa firqa marka alfirqu daalla dariiqadooda inaan la raacaynin oo aan marka waxba laga qaadanayn dariiqooda lunsanna inaan la raacayn ee laga dheeraanayn waa mid labaadee waxay tilmaamaysaa dadka waxa weeye kursiga isku laynaya ee axsaabta hadday dadkii noqdaan axsaab iyo kooxo suldada iyo madaxtinimada ku hirdamaya oo u kala dheeraynaya oo mid waliba markaa ta kale doonayso inay uga dheerayso oo mid waliba ka kale kula dagaalamayo hadday sidaas noqoto yacni alfiraqu almutanaadixa waalaxsaabu almutanaadixa cala alquraasi inay markaa aynay bannaanayn in lagu inkhiraato oo nebigu sala allahu calayh wasalam ma odhan xaaladdaas dadkii markaa waxa weeye ay firaq noqdaan oo aan imaam caama aanu jirin aan jamaaco markaysaga waxaad markaa yani waxa weeye jamaaca sharciya oo bimacnaa waxa weeye alqawm aladiina ijtamacuu calaa yani ta'miiri imaam aw khaliifa inaan waxa weeye qolanaba markaysaga dariiqadooda lagu inkhiraaqaynin oo nebigu ma odhan sala allahu calayh wasalam yani kooxda u halgamaysa inay imaam jirsiiso ee doonaysa markaysa waxa markaa dadka inay yani xukunka awood ku gaadho oo dariiqadaa u halgamaysa oo u sacyinaysa nebigu ma odhan sala allahu alayhi wasalam yani markaa ku taxan markaa dariiqadooda oo iyaga raac ma odhan fain lam yakun lahum imaamu walaa jamaaca qaala faactazil tilka alfiraqa kullaha walow an tacadda biasli shajara marka labada arrinba waa tilmaamay wuxuu markaa ku cad yahay oo sariix ku yahay shiraqa markaa ku yani isku hirdimaya madaxtinimada oo u kala dheeraynaya inaan lagu inkhiraatin cala sabiili alawlaa waalaxraana wuxuu kugu tusinayaa shiraqu daallana in laga dheeraanayo waayo shareecada waxaa la yaqaanaa shayga yar bay baraarujisaa yani si shayga weyna yani markaa waxa weeye lagugu tilmaamo inuu uga sii mudnaansha badan yahay maxaa la yidhi falaa taqul lahuma uffin hadal xun ha ku odhan hadal xun labadii waalid ha ku odhan dee gacan xunyaday kaaga tagtaa kasii daraan aad burka u qaado aada bawda ka saarto laakiin lama odhan markaa ha garaaci ee haddii lagu yihi eray xunba ha ku odhan oo ay dhibsanayaan labada waalid dee in lagu leeyahay gacan xunina iyo inay kaaga teginoo ha fara saarino way uga mudnaansha badanta way uga mudnaansha badanta alimaamu tabari markuu sharxayo xadiiskaas xudayfa waxa uu tilmaamayaa markay markaa dadku kala tafaraaruqaan oo ay noqdaan axzaaban wa firaqan inaan firqo iyo xisbina la gelayn khashyata alwuquuc min alma'sam يعني marka baqasho laga baqanayo in dambi lagu dhaco darti ee laga ixtizaalayo dhamaantood ayaa xadiisku tusinaya oo imaamu tabari وانا سيده مركز صاحب ابن حجر العسقلاني وفتح الباري قصوا نقلنا في كتاب الفتن او يسقنا كره لنقلنا وكذلك وقصوا ريعيني كتاب في عمدة القارئة او يسقنا معناها ومركز وحويه يسقنا كره لنقلنا مركز سيده اودت اعتزالك حديث كان ينوتي الماما يا جماعة للازمة يا اسمع عريريا جماعة للازمة يا وحا لوغا جيدا marka jamaacada marka la adeeci lahaay bimaana imaamkii ama khaliifadii aanu jirin jamaacada la laazimay waxa laga tilmaamaya dariiqada sharciga ah bimaana waxa weeye kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka sallallahu alayhi wasallam ala manhaji salaf salih yani manhajka iyo fahamka iyo ittibaaca siday u raaceen salaf salih saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo atbaacdoodii siday u raaceen oo kale iyadoo loo raacayo taasa dariiqadii xaq ah dariiqada xaqa laazimka la laazimayo ayaa looga jeedaa marka isaga calaykum biljamaa laakiin lagama tilmaamayo loogama jeedo in waxa weeye haddaan khaliifadii iyo imaamkii aanu jirin in kooxa la gelayo oo kooxaha markaysagaa dabeed bayco la siinayo oo waxa weeye markaa amiir siriya la yeelanayo oo amiirkaas waxa weeye la odhanayo fi lmanshat walmakrha baanu markaysagaa kugu adeecaynaa wahaluma jara ta noocaas markaysagaa loogama jeedo ahlu cilmiga markaysagaa akaabirta waaweyna aad iyo aad bay يعني هبك نوعاس او غديغين waxaan ay tilmaamay markay isaga inay tahay inxiraaf inay tahay awada lagu doonayo yani marka khilaafada ama imaamada oray uga soo hadalay nabiguna sallallahu alayhi wasallam waxa weeye in akhwanakum man yatlubu yani waxa marka ka idinku khiyaamada badani waa ka waxa weeye doonaya yani marka imaarada markay isaga doonaya raadinaya kaasa idinku marka khiyaamo badan ayaa nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam maadaama uu nabigu yidhi kaasaa idinku khiyaamo badan xadiiskaana markaa sheekhu albani saxiixu ljaamica ayuu ku saxiixiyey oo waxa uu tilmaamay markaisaga inuu sanadkiisu saxiixiyey marka maadaama nabigu uu tilmaamay sala allahu alayhi wasalam ka idinku khiyaamada badani inuu yahay ka raadinaya dariiqada sharcigana ay tahay inaan la raadin oo nabigu yidhi waxa weeye kii doona markaa waxa weye arrinkan uma dhiibanno uuna markaa yani xadiiska kale ku tilmaamay nooc khiyaani inay ku jirto يعني waxa weeye ka raadinaya waxay ku tusinaysaa in habka lagu lagu doona in sharci ah ama sida ku soo aroortay ama sida ku soo aroortay waxa weeye xadiiska xadiisku waxa uu sheegaya in akhwanakum man yatlub man yatlubu ka marka doonaya raadinaya ayaa idinku qiyaamo badan أما وحوية أهل علمك قاركود مسألة التغلب مركي شيئا إجماعيا كسور رأيان إنها طريقة شرعية وإمامته كسبنا رئيسين إتاعي وحيقات شيئا بمعنى يغتفر في الدوام لا يغتفر في الابتداء قاعدة أبا كدر رئيس معها مركه رأينا إبنين أيان يعني حوق إن لغو راديو أو لغو دونه أو ضدك لغو لدك علمه سي إمارة لوهره له ta noocaasi inay bannaantahay ugama jeedaan oo dhigagii muslimiinta lagu bannaysanayo laakiin waxay ka tilmaamayaan uga jeedaan xaaraan weeyo waa ma bannaana laakiin hadday dhacdo oo dadka qaarkood ay sameeyaan oo deed xukunkii ay ku gaadhaan oo deed ay ka qaalib noqdaan oo dadkii racyad ka yeelaan amnigii sugaan dadkiina racyad u noqdo yacni imaamadiisii waxa weeye waa sugmaysaa walow ariiqu soo maray qaladba ha ahaato laakiin marka horey bannaantahay taqallub walistiilaa ugama jeedaan culamadu mana qaba بل markaysa waa muharram dhigaga muslimiintana asal waxa uu xurm taan hore inuu soo sheegno uga soo hadal marka ee ahadiistaas sida inoo tilmaamayso oo jamaacada la laazimayo marna waxa jamaacada looga jeedaa dariiqada xaq ahay iyo hadigii salafka marna waxa looga jeedaa bimaana jamaacadii ee ku marka kulantay imaam ama khaliifo amiirka yeelistiisa ku kulantay baa looga jeeda laakiin waxaan labadaa ahayni magaca jamaaco sharci looguma isticmaalo luqawi ahaan jamaaco in la iskaga iطlaaqa waa dhici kartaa ama firqa lagu iطlaaqa ama jamaaco lagu iطlaaqa haddii luqa ahaan loo jeedo bimacnaa waa bimacnan in firqa la yidhahdo in jamaaco la yidhahdo ama jamaacada xaqa ahi markaysagaa sharciga ahi ma tacadude waa hal jamaaco keliya waa hal jamaaco yani markaa keliya wey waana ciddii ariiqadii markaysagaa nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa ku sugan ku- yani ciddii ku sugan weeye marka ruux waliba naftiisa waa inuu tafniidaa oo hubiyaa ma ku taagan yahay ariiqadii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo asxaabtiisii mise waa ka leexday oo xagga midig ama xagga bidix buu markaysagaa uga weecday oo subushii iyo ariiqyadii markaysagaa shayaaiinta ee markaa shaydaanku u lahaa markaysagaa tani waa waddadii soo raac ma kuwii buu raacay mise siraatulmustaqiim buu ku taagan yahay oo markaa kama bixin oo sidii saxaabadu marka ay ku sugnaayeen ma khilaafin yani naftiisa waa inuu hubiyaa si uu markaysaga waxaan isu saxo oo markaa uga takhalluso wixii markaysaga baatila ku sugan waxyaalaha marka ay isticmaalaan kooxaha qaarkoodna waxaa ka mid ah inay qaacido weyn ka dhigteen نتعاون فيما اجتمعنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه قاعدة وين أصلا وحي كدكتين وحن اسوكا شرعنا وحن مركا اسو وافقنا وحن اسو خلافنا واسو عذر دارينا قاعدة دنا إسلا سيدا ألا يجاهدا وتقعيد فاسدة وانا قاعدة باطلة وهي وحكا اسطول اسو وافقا ده وحوية إلا اسوكا شدما هذه باطل اسو وافقا بالكور وإلا قيدا يلقو قيدا wixii xaqa ee la isku waafaqo wa ilaa markaysaga iطlaaqa la iطlaaqayo wixii aan isku waafaqna aan isu kaashanaynaa yani waxa weeye waa mid aan sax ahayn wixii baail ah haba la isku waafaqe in la isku kaashadaa ma banaano walaa tacaawanuu cala اlimi wاlcudwan baa ilahay wayacdiru bacduna bacda fima اkhtalafna fiihi sidaa in loo iطlaaqaa iyaduna sax ma aha waayo wax kasta oo la isku khilaafo la ysuguma cudur daaro waxyaalaha la isku khilaafay waxaa ka mid ah ictiqaadaad iyo furuuc camali ah mid walba waa la isku khilaafay waxyaalo markaa la isugu cudur daari karo iyo waxyaalaha la isugu cudur daari karin mid walba waa la isku khilaafay waxaa ka dhalanaysa yani alfiraqu daalla dhammaantood in loo cudur daaraa ka dhalanaysa haddii ilaaqeeda lagu socdo oo la yidhaahdo muctazila waxaan isku khilaafnay aan u cudur daarno jahmiye waxaan isku khilaafnay aan u cudur daarno murji'e waxaan isku khilaafnay aan u cudur daarno khawaarij waxaynu isku khilaafnay aan u cudur daarno ashaaciro waxaan isku khilaafnay aan u cudur daarno maaturiide waxaan isku khilaafnay aan u cudur daarno waa haluma jara marka tan noocaasa waxa weeye sidaas in loo itlaaqa waa baas xataa furuucda markaysaga haddii la yidhahdo furuucda waxaa ka mid ah wax la isku waafaqsan yahay marka waxa weeye oo qofkii khilaafa aan loo cudur daaray ayaa furuucda lafteeda ka mid marka haddii loo jeedo oo laleeyahay waxaa la isu cudur daaraya waxyaalaha markaa yani axkaamtee farciga ah ee marka ijtihaadiga ah ee aan daliil ku cadi jirin khilaafka la isu khilaafo waa loo cudur daarayaa macnahaasi waxa weeye waa sax laakiin waxa weeye cibaarada markaysaga hore la sheegay yani kuma tusinayso waa ka caamsantahay cibaarada hore oo waa mutlaqo macnahaasina waa muqayad marka sidaas aawoodee waa in lagu qaydaa yani wayacdiru bacduna bacdan fima اkhtalafna fiihi min alumuuri اlijtihaadiya umuurta ijtihaadiga ah ee in laga ijtihaado ay tahay waxa weeye waa isugu cudur daaraynaa haddaynu isugu khilaafno wailaa haddaan sidaas loo odhan waa baail weeye ciddii dejisatayna waxay u isticmaashay ilaaqeeday u isticmaashaye yani umuuraha ijtihaadigo keliya ugamay sheedin wayacdiru bacduna bacdan fima اkhtalafna fiihi taana waxaa u daliila yani camalkooda iyo dhaqankooda marka firqo kasta ama koox kasta oo ariiqada ahlusunna waljamaaca ku khilaaftay asal weyn ku khilaaftay oo qaacida kulliya ku khilaaftay amaba ku khilaaftay furuuc fara badan waxay ka mid tahay min alfiraqi daalla waajibkuna waxay tahay in laga dheeraado ayaa waajibkuna qaacidada kulliyada waxyaalo badan baa soo geliya waxaa ka mid ah القاعدة كلية يعني كبائرتا إن مركا ضدك لقوق عليسيو بعض كبائرتا كمدا أما إصرارك كبائرتا للدائمو دوامك للدائمة يوكلية وأن اعتقادها لو حلاشا إن لقوق عليسيا وقاعدة كلية عدة مركا خلافتانا وحي كمتا من الفرق الضال وكذلك عدة هذا وحوية قرآنك waa makhluuq amaba waxa weeye qur-aanka xuruufta u saaxiibkii waa makhluuq ilaahayna xaraf iyo sawt kuma hadlo cidda tidhaahdaa waxa weye waa min alfiraqi daalla asal kulliya ama qaacida kulliya bayna ahlu sunna waljamaca ku khilaafay wakadalik cidda tidhaahda dhiigagga muslimiinta yani cidda xalaashanaysa oo banaysanaysa oo le waxa weeye si aan imaaro u raadiyo inaan la dagaalamo ummadda ku baxaa waa ii bannaan tahay dhiiggooduna xalaal buu ii yahay waxa weeye qaacida kulliya ayay ku khilaafsan yihin ahlu sunna waljamaca waana min alfiraqi daalla masaa'il kale oo ka waadaxsanna waa jiraan sida waxa weeye ru'yada ilaahay in la inkiro la yidhahdo mu'miniintu aakhiro ilaahay arki maaya sida in la yidhaahdo iimaanku waa qowl keliya ama waa odhaah keliya oo acmaashu markaa iimaanka kama mid aha sida in la yidhaahdo waxa weeye ilaahay umuurta sharka ama qadarin yani kullu dalika waa min alfiraqi daalla wuxuu yidhaahdaa qaacidada kulliyada ashyaadaasa ka mid caqliga in xakam laga dhigtaa ka mid a oo la yidhahdo idaa tacaarada alcaqlu wannaqlu qudima alcaqlu adilada markaysaga xoo sharciga ee samciga ahina ma faa'iidayso yaqiin ma faa'iidayso caqligaana laga qadimaya oo laga horumarinaya adilada sharciga haddii la yidhahdana waxa weeye qaacida kulliya oo ahlusunna waljamaca lagu khilaafayo cidda sidaas tahdan waa min alfiraq daal factazil tilka alfiraqa kullaha wakadalik in qaacide iyo asal laga dhigto natacaawanu fima fima fima fima ijtamacna natacaawanu fima itafaqna fihi wayacdilu bacduna bacda fima ikhtalafna fihi iyadoo iطlaaq loo fahmayo oo aan la qaydaynin oo la odhanayo waxa weeye mid kasta oo aanu markaa kaysiyada camalka iyo markaa ariiqada aan u camal falayno aanu isku waafaqno caqiidadiisu waxay doontaa ha noqote waa iskaashanaynaa waana isu cudur daarayna yani in sidaas la yidhaahdo oo dabeed kii murjia ha soo galo oo kii waxa weeye ashcariga ha soo galo oo kii waxa weeye uu soo galo suufiga ha soo galo yani mid waliba soo galo oo kii salafiga uu soo galo oo ictiqaadkii markaysa waxaan markaa saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam ay ictiqaadsanaayeen ee nebigu la yimi aan walaa iyo baraa lagu xidhaynin ee walaaga iyo baraagu uu ku xidhan yahay yani tandiimka ciddii markaa ka baxda ciddii soo gashana walaa iyo bara la siinayo mahma ictiqad wuxuu doonaha ictiqaaji wixii markaa nidaamkaa khilaafana yani markaa laga beri noqonayo lanala colloobayo taasna waxa weeye waxay tahay waa min adalaal qaacidadaas in ilaaq ahaan loogu camal falaa waxa weeye markaysaga waa dalaal iyo inxiraaf cidda marka ilaaq ahaan ugu camal falaysana waajibku waxay tahay in laga dheeraado wey sidaas aawadeed waxaa ka mid ah qaar waxa weeye istiaafatu amwaad samaynaya oo amwaadii baryaya waxaa ka mid ah qaar sifaadka awilaya waxaa ka mid ah qaar masaaishii yani ictiqaadiga ahayd tamyiic ku samaynaya walaa walbaraa oo ictiqaadka markaysa markaa saxa ee xaqa a yani markaa lagu xidhayo yani wasni weyn agtooda kuma laha marka kullu dalik waa umuuro loo baahan yahay in lagu baraarugsanaado marka ariiqo kasta oo khilaafsan iyo firqo kasta oo khilaafsan kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka sala allahu alayh wasalam aan u fahmin oo u raacin sidii salafulumma ay u fahmeen ee marka waxa weeye ka weecata waxay yihiin min alfiraqi daalla waajibkuna waxay tahay in marka laga dheeraado ayay markaa tahay oo aan markaysa markaa ariiqadooda la raacin yani marka ay dalaalkooda iyo inxiraafkooduna waa maraatib oo waa kala dhow yahay oo waa kala wan yahay oo calaa xasabi marba intuu markaa ay u jiraan xaqa ayuunbaa markaysa waxaad markaa ay markaa yani tahay yani ay ka dhow yihiin yani kuwa kale ee munxarifiinta ahlubidacuna waa maraatib ahlusunna waljamaca waxay qabaan ahlubidac martaba waaxida inaynay ahayn ee maraatib iyo darakaat inay joogaan oo ay kala dhow yihiin oo ay kala fog yihiin oo ay isdhaamaan bacdu shari ahwanu min bacd ikhtilaafka culamadu waxay u qaybiyaan ikhtilaafu tadaadi iyo ikhtilaafu tanawuc ikhtilaafu tadaadigu waa labada qowl ee iska hor imanaya ee leeyahay shaygaasi waa xaaraan iyo maya waa xalaal ikhtilaafu tadaadi markaa mid unbaa xaq ah kii xaqaha marka kitaabka iyo sunada loo celiyo ka xaqaha in la raaca waajibkiya saxna ma noqonayso labada qowl ee iskhilaafsan ee iska hor imanaya inay labaduba xaq noqdaan ma dhici karto alxaqu waaxid xaqu waa mid keliya ikhtilaafu tanawuc waxaa la yidhaahdaa waxyaalaha markaa kala duwan oo bimacnaa waxa weeye siyaalo kala duwan loo kala samaynayo ha yeeshe markaysa waxaad markaa mid waliba xaq tahay sida in yani markaa qiraa'aadka qur'aanka kala duwan in markaa midba tii la akriyaba waa xaq waana ikhtilaafu tanawuc ataxiyaadka markaa kala duwanka cabdillahi ibnu cabbaas soo wariyey ka ibnu mascuud soo wariyey mid waliba waa xaq kii la akriyaabana waa sawa waa sax waa sax wakadalik waxyaalo badan oo sunan ah oo nebiga ay ka soo aroortay marba in si la sameeyo oo marba inuu siin sameeyey sida salliga nebiga sala allahu alayh wasalam siyaalaha kala duwan ee nebiga ay ka soo aroortay salaatu libraahimiya alfaadeedu waa kala duwan sifatu salaadkana waa lagu arki karaa marka waxa weeye waa ikhtilaafu tanawuc mid waliba waa xaq kii la sameeyaaba waa sawa marka sidaas iyadaa weeye ikhtilaafu tanawuc wuxuu noqon karaa yani labada markaa qowl mid waliba inuu xaq yahay laakiin wuxuu xadgudubku ka iman karaa ama bakyigu in waxa weeye mid waliba ka kale wuxuu haysta inuu inkiro oo yidhahdo qiraa'adaad akrinaysaa ma jirto yani kayfiyada atixyaadka u akriday ma jirto yani markaa saasoo kale ay noqon karto si kasta uu nabigu sameeyey sala allahu alayh wasalam xaq iyo sawaab weeye waana la samayn karaa marka taasoo kale markaa la iskuma ceebaynayo wuxuu markaa bakyigu uga iman karaa in waxa weeye mid waliba ka kale inuu inkiro wuxuu haysto oo xaq ah oo nebiga ka sugnaaday iyo mid aan afdal ahayn inuu fadilo labadaa mid walba uga iman kara marka anigu calaa kulli xaal jamiicu ahlibidac waxa weeye tafaruqa madmuumkaa bay ku sugan yihiin laakiin jamaacada markaysaga xaqa ah ee ahlu sunna ee dariiqadii salafkiiyo saxaabada ku sugan iyagu dariiqadan raacay khilaafka ahlu dalaalka iyo ahlulixraafka ay khilaafeen yani iyagu markaysaga tafaruq madmuuma kuma sugna waayo waajibkiiyo asalkii sidii ahayd bay ku joogaan mar haddii sidii nebiga laga hayay ee saxaabadiisu ku sugnayd ee taabiciintu sameeyeen ee a'immadu sameeyeen dariiqadii mar hadday ku sugan yihiin iyagu asalkii bay ku taagan yihiin ceebta waxaa ku sugan ciddii dariiqadaa ka baydhay saxaabadii rasuulku ku taagnayd oo markaa wax kale la timi oo bidac iyo dalaalaad iyo inxiraafaad ah oo waxyaalo kale soo dariishay laakiin lama odhanayo hadday iskhilaafteen dhammaantiin dalaal baa ku sugantihiin nebiguna ma odhan ee waxa uu yidhi hadday iskhilaafaan koox keliyaa badbaadaysa oo jannada gelaysa inta kale naartay gelaysa dee kooxdaasi ceeb ma laha iyadu ila dariiqadii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa ay ku sugan yihiin waxa uu yidhi abu jacfar aطaxaawi wadiin اllahi fi lardi wasamaa'i waaxidun diinta ilaahay fi lardi dhulka gudahiisa iyo wasamaa'i samada gudaheeda waaxidun keli weeye wa huwa diin slaam waa diinta islaamka qaala allahu tacala ina diina cinda allahi alislaam ilahay waxa u ihi diinta ay almardiya laga raalida yahay cinda allahi ilahay agtiisa alislaam weeye wa qaala tacala ilahay waxa uhi raditu lakum idinkaan idinka raali idinkala idinkala idinka raali noqday alislaama islaamkaan idinka raali noqday diinan yani ay min jihati diin حق الدين هذا وهو بين الغلو والتقصير وحاول حياه تلحتق لغو تلحتقه يا كغابين لغا غابيه oo diinta in lagu salax tago oo laga dheereeyo looma baahna sidii nabigu sameeyaha ka dheeray hana ka gaabin laakiin waa inaan sidii ugu taag sidii ugu taagnaata ah marka quluugu waa ka dheeray laga dheereeyo way ah soo laba oran jiray kacaankii baa laga dheereeyay ah in waxa weeye nabiga laga dheereeyo looma baahna nebigu sal allahu alayh wasalam siduu sameeyey ha ka dheerayn sidii uu u raacay u raac laakiin ha ka dheerayn hana ka gaabin wa bayna atashbiihi wataciil wuxuu udhaxeeyaa shabahaad ilahay khalqigiisa lagu shabaho iyo sifaatku ilahay isku sifeeyey in laga madhnaysiiyo ama macaanidii sifooyinku lahaayeen in laga madhnaysiiyo ayuu udhaxeeya wa bayna aljabri waalqadar wuxuu udhaxeeyaa markaysa waa markaa in la yidhaahdo qofka markaa waa loo qadaray khayrka oo waa lagu ijbaaray khayr iyo sharba oo waa la khasbay oo quluwi iyo talax tag lagu sameeyo qadarkii oo dabeedna qofkii laga siibo inuu ficil leeyahay oo ikhtiyaar leeyahay oo afcaal xaqiiqiya samaynayo iyo walqadari qadarku u dhexeeya oo qadarka in la inkiro oo labada maxaa la samaynaya qadarkiina waa la sugaya inuu ilaahay ashyaadu intayna dhicin ka hor ogaa inuu qoray inuu doonay inay dhacdo inuu abuuray afcaasha dhacaysa intaaba waa la rumaynaya addoonku inuu waxa weeye afcaal xaqiiqiya leeyaho ficilkan xaqiiqo u samaynayo ikhtiyaar iyo iraadana wax ku dooranayo taana waa la sugay oo aanu khasbanayn wa bayna alamni waaliyaas wuxuu u dhexeeyaa markaysa waxaa markaa amni yani markaa la laga aamin noqdo ilaahay dhagartiisa iyo quusad laga quusto ilaahay naxariistiisa labadaasuu udhexeeya waa inaan markaa dhagarta ilaahayna laga aamin noqon waa inaan markaa yani naxariistiisana laga quusan labadaas ayuu dhexeeya marka waa wasat ahlu sunna waljamaca siday qabaan waa wasatun bayna alfiraq oo waxa weeye firqooyinka o dhan buu udhexeeya firqooyinkuna dhammaantood dalaal bay ku sugan yihin qaarkoodna xaqii waa ka gaabiyeen qaarkoodna waa ka dheereeyeen marka in laga dheereeyana waa baatil oo la dhaafaa oo laga taraaraa in laga gaabiyana waa baatil laakiin si dhexdhexaada waa in loo raaco waana siduu nebigu u raacay sala allahu alayh wasalam sidaas iyadaa weya fahaadaa diinunaa waictiqaadunaa taasi diinteenni weeye waictiqaadunaa ictiqaadkeenni weeye ظaahiran wabaainan yani markaas si muuqata iyo si qarsoon ba aynu ictiqaadinayo wanaxnu bara'un ilى اllahi taعaalى min kuli ma min kuli man khaalafa aladii dakarnaahu wabayannaa annaguna beri baanu ka noqonaynaa ayuu shiiku yidhi raxmat ullahi calayhi waxaa low cid alla ciddii khilaaftay sidaa aynu sheegnay ee ictiqaadkaa saxda ah ee ahlu sunna waljamaca ay ictiqaadsan yihiin ciddii khilaaftay beri baanu ka nahay shaqa kuma lihin wanas'alu allaha tacala an yusabbitana cala aliimaan ilahay waxaan weydiisanaynaa inuu markaa waxa inagu sugo iimaanka wayaktima lana bihi uu nagu khatimo iimaanka ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة أنا إنك إلى اليوم وإنك دوره هوايك إسخلافا يو الآراء المتفرقة رأيضا كالدوان وإنك إلى اليوم يو المذاهب الردية يا مذهبوين كمركة إسقاحون الرديئة بيها مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة kuwaasoo firaqa lunsan ka mid ahaaday oo marka waxa weeye sunnadii iyo jamaacada khilaafay dalaalka iyo baadidana raacay wa naxnu minhum bara'un wa hum cindana dulaalun wa ardiyaa annaguna beri baanu ka nahay iyaguna waxay yihiin qaar lunsan wa ardiyaau qaar markaysa waxa markaa yani halaagsamaya weeye oo xunxun wabillahi alcismatu watawfiiq ilahay bay dhowrista uu ina dhowrayo iyo waafajinta uu khayrka ina waafajinaya marka ay ahaato halkaasuu ku dhammaaday marka kitaabkii sharx alcaqiidati asaxaawiya maanta oo ay taariikhdu tahay afar iyo labaatankii bishii rabiicu lawal yani sanadkii kun iyo afar boqol iyo saddex iyo labaatankii hijriyada nafaca allahu bina fi dunya waalaakhira ilahay waxaan ka baryaynaa addunyadii aakhiraba inuu nagu anfaco inuuna ka yeelo ilahay wejigiisa mid khaalis u ah dalabatulcilmigana uu ilaahay ku anfaco ayaan marka ilaahay ka baryaynaa fama kana min sawaabin famin allah wama kana min khaطئin famini wa min ashayطaan wallah warasuluhu bari'aani minhu طلبada ka faa'iideysanaysa waxaan ka bari waxaan weydiisanayaa inay ilaahay isoo bariyaan marka dambigayga inuu dhaafo marka sidaas baan marka weydiisanaya ونفع الله الجميع والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك